أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى bismillaahi araxmaan araxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaartaaynu jecelnahayow meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo aalaaba aad kala socotaan idaacadda islaamiga andalus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leenahay aaladda internetka qodobada xiisaha badan ee barnaamijka faafareebka wararka caawa aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid a muqdisho murtadiinta oo kadeed daran ku haya shacabka magaaladaasi maleeshiyaadka oo bilaabay in bulshada ay si qasab ah uga qaybgeliyaan doorashooyinku sheegga iyo bandoo loogu hanjabay shacabka degmooyinka gobolka banaadir barnaamijka ayaan idinkugu haynaa ciidanka dowladda xabashida itoobiya oo deegaanada dhulka soomaaliyeed ee xoogga ay ku haystaan ka bilaabay ugaarsiga odayaasha dhaqanka ee deegaanka iyo qaar ka mid ah waxgaradka deegaanadaas oo gacantooda ku maqan saacadihii lasoo dhaafay qodobada kale waxaa ka mid a shilalka gaadiidka oo xargaha goostay kuwaas oo ay dadku nafwaayaan iyo shil sababay khasaare nafeed oo ka dhacay qaybo ka mid ah gobolka sanaag ee waqooyiga dalka soomaaliya barnaamijka ayaad ku maqli doontaan ciidamada mujaahidiinta oo weerar dhabagal ah u dhigay maleeshiyaad ka tirsan kuwa murtadiinta oo ku socdaalayay agagaarka deegaanka laanta buuro ee gobolka shabeellaha hoose faahfaahinadii ugu dambeeyey iyo khasaarihii ka dhashay weerarkaasi ayaad maqli doontaan haweenka muslimaadka ah ee ku dhaqan deegaan hoos yimaada degmada buulo fulay ee wilaayada islaamiga ah ee baay oo hadiido kala duwan ku wareejiyey mujaahidiinta ku jilbixiran furimaha dagaalka qodobadaas iyo kuwo kale iyo wixii nagu soo kordhaba faafareebka wararka inta aan ku guda jirno ayaad maqli doontaan qaar ka mida wariyaasha idaacadda islaamiga al andalus ayaa igala qaybgalaya inta uu barnaamijku socdo anigana halkan ayaan idinkaga soo gudbinayaa mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa habeennimo isniina taariikhduna ay ku beegan tahay labada bisha rajab sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo faahfaahsan murtadiinta ayaa kadeed daran ku haya shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho iyadoona maleeshiyaadkaasi ay bilaabeen in dadka ay xoog uga qaybgeliyaan doorashooyinku sheegga la sheegay in magaaladaasi ay ka dhici doonto haddaba wararkii ugu dambeeyey iyo xaaladaha magaalada muqdisho waxaa inoo soo koobaya cismaan axmed dhuubow waad mahadsan tahay walaalka cabdiwahaab bukhaari magaalada muqdisho waxaa ka jira xaalad aad u daran oo dhanka ammaanka dhaqaalaha iyo bulshada intuba murtadiintu waxay horey shacabka qaar ka mid ah ugu qasbeen in ay qaataan kaararka aqoonsiga iyo kuwa kale ee doorashooyin ku-sheegyada ah ayaa haddana waxaa lagu qasbayaa in ay tagaan goobo murtadiintu ay u asteeyeen in ay ku dhaqangeliyaan doorashooyinka murtadiintu waxay maleeshiyaadka ku soo daadiyeen wadooyinka waaweyn ee magaalada muqdisho iyo qeybo badan oo ka mid ah suuqyada ganacsiga dadka iyaga oo baahan sidoo kalena guryahoodii horey loo boobay ayaa haddana waxaa lagu cadaadinayaa in ay safaf u galaan doorashooyin ku-sheegaasi iyo weliba sidoo kale arrimo maalmihii lasoo dhaafay ay ka wadeen qaar badan oo ka mid ah degmooyinka magaalada muqdisho kuwaas oo lagu sheegayey in lagu soo dhisayo guddiyo dad badan ayaa runtii arrinkaasi aada ugu biyo diiday waxaana in badan oo ka mid ah dadkaasi horey ula hadleen warbaahinta iyaga oo runtii ka cabanayay xaaladaha khallifsan ee mar kastaba ka soo kordhaya dhinaca murtadiinta oo ugu horeeyo xasun gurguurte iyo maleeshiyaadkiisa iyo maamulada degmooyinka ee gobolka banaadir shacabka la bahdilay oo dhan walbana laga dhibaateeyey ayaa dhankooda waxa ay iska diidayaan in ay goobjoog u noqdaan riwaayadaha xasunguurguurte waxayna sheegeen in ay dalka isaga baxayaan oo aysan goobjoog u noqon doonin xaaladda faraha kasii baxaysa ee ay murtadiintu kula dhaqmayaan bulshada magaalada muqdisho aan dhegeysano qaar ka mid ah dadka ku nool magaalada muqdisho oo arrimahaasi ka hadlaya xili ay maanta la hadlayeen warbaahinada magaalada muqdisho waxaan cabasho ka nahay culayska nahaaya kaarkan codbixinta la yidhaahdo tigrey iyo oromo miyaan ugu codayhaynaa inta jawaan ku qaadno dhulka haddii nalaka kiciyey yaan ugu codaynaynaa waa su'aal taagan boorsooyinka inta ku qaadno utaangiya xagardheeraan u soconnaa ilaa dhulka meeshii aan ku lahayn waa meeshaad naga kicideene boorsooyin inta ku qaadno miyaan tigrey iyo oromo ugu codaynaynaa ma ugu codaynayno naga qaado dad u soo dirso leylooyin dadku keen u dhiibo ha kuugu codeeyeene u dhiibo dad u dhiibo midda kale waxaan haysannaa kaar niiro madaxweynaha waxaan weyddiinaa kaarka niirada wuxuu yidhi qofkii aan sidano soomaali maaha madaxweyne warqaddaa niiraha la yidhaha miyaa soomaaliya mise dadkaa soomaaliya dadka xaquuqdoodii waa waayeen dhulkoodii waa waayeen codkooda wax dhegaysta waa waayeen dawlad kafal celida culayska ahaaya waa waayeen marka ma kaarka warqaddan miyaa soomaaliya soomaali magaciisaan rabnaa madaxweynuhuna warqadahan ha naga aruursado guddoomiyaha degmaduna midka codayntaha naga aruursado annagu soomaali ma nihin soomaalinimada waa nalaka bixiyey dadnimada waa nalaka bixiyey dad ducafo ah oo cid u doodo lahayn oo xaquuqdoodu aysan meel ka soo qaad lahayn nalaka dhiga wixii naloo dhiibaha nalaka qaato waa tahriibaynaa ilmaha yagaan xambaarsanaynaa owlaadda yadan qaadanaynaa waa qaxaynaa waxaana ka qaxaynaa dawladda iyo dadka madaxda cod gelimayni ma dooranayni doorasho ma jirto dhinaca kale waxaa jira hadalheynta waxyaabihii ugu dambeeyey shirkii maalmihii lasoo dhaafay ka socday magaalada kismaayo kaas oo ay yeelanayeen madaxyaweyn siyaasiyiin murtadiin ah kuwaas oo maalmihii lasoo dhaafay iyo habeenadii lasoo dhaafayba uu shir ugu socday magaalada kismaayo kaasoo ugu dambeyn ay xali soo gebagabeeyeen inkastoo natiijo rasmi ah oo la taaban karo aysan ka soo bixin shirkii ka socday magaalada kismaayo marka laga reebo in wejiyo kala duwan oo safaro kala duwan iyo meelo kala duwan ka kala yimid ay isku arkeen magaalada kismaayo haddana dhinaca kale waxaa jiray warmurtiyeed ay soo saareen kaas oo qaar ka mid ah qodobadiisa ay ahaayeen kuwa si gaar ah ugu socday maamulka xasan sheekh ee ka jira magaalada muqdisho qodobada qaarkood ayaa waxaa ay ka hadlayeen in xasan sheekh muddo soddon maalmood gudaheeda uu magaalada muqdisho dhigo gogol taas oo lagaga hadli doono qaabka ay noqon doonto doorashada islamarkaana ay noqoto mid ay iyaga markaasi sida iyaga ay markaasi rabaan ay wax u dhacaan walow xasan sheekh uu arrinkaasi horey gaashaanka ugu duruuray islamarkaana uu diiday isaga oo horey u sheegay in uu qabanayo doorasho qof iyo cod ah dhinaca kale qodobada amaba warmurtiyeedka waxaa ka mid ahaa in haddii xasan sheekh uu muddo kororsi sameeyo islamarkaana la gaaro wakhtiga ay ku eg tahay muddaxileedkiisa iyagu ay qaban doonaan waxa ay ku sheegeen doorashooyin taas oo ka dhici doonto magaalooyinka ay ka arimiyaan maamulada ashaadala dirirka ah ee jubbaland iyo puntland taas oo sii horseedi doonto khilaafaad markaasi ay lugaha la sii galaan murtadiinta
بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka ciidamada mujaahidiinta ayaa weerar dhabagal ah u dhigay maleeshiyaad ka tirsan kuwa murtadiinta uu ku socdaalayay agagaarka deegaanka laanta buuro ee wilaayada shabeellaha hoose haddaba qodobkaas iyo qodobo kale waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah inoogu haya maahir maxamed oo aalaaba xubintaasi inoo soo diyaariya waad mahadsan tahay walaalka cabdi wahaab xubinteenna waxaan caawa ku bilaabaynaa mareegta faafreeb oo ka mid ah mareegaha islaamigaha warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka guud maraynaa howlgallada mujaahidiinta ciidamada mujaahidiintu waxay kamiin u dhigeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku socdaalayay agagaarka deegaanka laanta buuro dhimashadu waa saddex murtad dhaawacuna waa toddoba kale waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa al sisi oo mar kale ka hadlay khilaafka dowladdiisa kala dhexeeya etoobiya madaxweynaha masar cabdilfataax al sisi ayaa sheegay in khilaafka iyaga iyo etoobiya u dhexeeya uu ku kooban yahay ilaalinta xuquuqda masar ee biyaha webiga niil iyo baahida loo qabo in la gaaro heshiis ku saabsan biyoxireenka alnahda waxa uu murtadkani shaaciyey in qaahira ay weli quudaraynayso wadahadal iyo xal siyaasadeed oo lagu soo afjaro khilaafaadkaasi isagoo gebi ahaanba meesha ka saaray qaadista tallaabo milatari oo ka dhana dowladda xabashida etoobiya al-sisi ayaa hadalkan ka jeediyey kulan uu la yeeshay wasiirada afrika iyo madaxda wafdiyo ka qaybgalaya shirkii labaad oo heer wasiir ah ee madasha iskaashiga ruushka iyo afrika kaasi oo ay masar martigelinayso sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay madaxtooyada alqaahira madaxweynaha ayaa sheegay in masar aanay faragelin arrimaha gudaha ee dalalka kale islamarkaana aysan weligeed u hanjabin etoobiya waxaanuu carabka ku adkeeyey in khilaafaadka lagu xaliyo wadahadal halkii laga adeegsan lahaa ayuu yidhi xoog milatari hadalka al sisi ayaa imaanayaa xilli dowladda xabashida etoobiya ay si rasmi ah u hirgelisay biyoxireenka alnahda islamarkaana ay muujisay in marnaba aanay u joojinayn qeylodhaanta ka soo yeeraysa dhinaca maamulka dabadhilifka ah ee alqaahira waxaan markan soo qabanayaa mareegta calaamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa shil geyse khasaare dhimasho iyo dhaawac ah oo ka dhacay sanaag wararka ka imaanaya gobolka sanaag ee waqooyiga soomaaliya ayaa sheegaya in shil geyse khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac uu saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay deegaan ka tirsan gobolkaasi shilka oo ahaa mid culus ayaa si gaar ah uga dhacay deegaan hoostaga degmada baran ee gobolka sanaag waxaana halkaasi ku dhintay ugu yaraan laba qof oo rakaab ah labada qof ee shilkan baabuur ku dhintay ayaa lagu kala magacaabi jiray ibraahim beermadoobe iyo asme cabdirashiid waxayna ka mid ahaayeen dad rakaab ah oo saarnaa gaariga shilka galay gaariga shilka galay ayaa ahaa nooca rakaabka ee u kala gooshaa bari iyo sanaag dhowr qof oo kale ayaa lasoo wariyey inay shilka ku dhaawacmeen gobolada waqooyiga soomaaliya waxaa aada ugu badan shilalka gaadiidka halkaas oo ay dad badan ku dhintaan sidoo kalena ku dhaawacmaan burbur gaadiid iyo khasaare maaliyadeed oo kalena ka dhashaan waxaan markan soo qabanayaa mareegta rediyo alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa ciidanka etoobiya oo bilaabay qafaalka odayaasha dhaqanka ee soomaali galbeed wararka ka imaanaya deegaano hoostaga magaalada jigjiga ee xarunta dhulka soomaali galbeed ayaa ku waramaya in ciidamada etoobiya ay bilaabeen qafaalka odayaasha ku dhaqan dhulkaasi ilaa saddex ka mid ah odayaasha dhaqanka ee deegaanada hoos yimaada magaalada jigjiga ay xoguhu tibaaxayaan in ay afduubteen ciidanka xabashida wararka ayaa intaasi ku daraya in odayaashan loo dhaadhiciyey xabsi ku yaal degmada jinacsanay oo ka mid ah dhulka soomaali galbeed ee ay gumaysato etoobiya halkaas oo ay ku baryeen habeenkii xalay ehelada iyo qaraabada odayaasha la xiray ayaa waxay ku hanjabeen in haddii aan sida ugu dhaqsiyaha badan lagu sii dayn odayaashaasi ay qaadi doonaan tallaabooyin aan la mahadin arrintan ayaa ku soo aadaysa iyadoo saacadihii lasoo dhaafay ay ciidanka etoobiya bilaabeen in ay dhacaan gaadiidka xubnaha la shaqeeya maamulka mustafa cagjar ee ku daaban xabashida etoobiya cabdiwahaab xubintiina caawa waa inaga inta
ببشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka haweenka ku dhaqan deegaan hoos taga degmada buulafulay oo mujaahidiinta ku wareejiyey hadiyado kala duwan oo xoolo nool ay ku jiraan xafladan wareejinta hadiyadaha kala duwan ayaa waxaa soo diyaariyey dumarka muslimaadka ah ee ku dhaqan deegaanka burgod ee duleedka degmada buulafulay ee wilaayada islaamiga ee baay waxaana munaasabadda kasoo qayb galay marti sharaf kala duwan dumarka deegaanka burgod ayaa wareejiyey xoolo nool caagadaha galaysan buskud iyo agabyo kala duwan oo si weyn u anfacaya mujaahidka ku jilba xiran jiidaha dagaalka ugu horeyn waxaa munaasabadda kelimad ka jeediyey sheekh fu-aad maxamed khalaf oo bogaadiyey kaalinta haweenka muslimaadka ah ay ku leeyihiin jihaadkii hore iyo kan maanta بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يقول الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله سبحانه وتعالى وأنا وشبرنا نعمة الإسلام والسنة والجهاد وقتال أعدائه جل وعلا waxaan maanta joognaa magaalada burqud oo ka mida gobolka baay oo wilaayada fulay ka mida gabdhaha mu'minaadka aad iyo aad baan ugu faraxnay bandhigga ay soo bandhigeen iyo cilmigooda ay muujiyeen intaa waxaa dheer maalka iyo alle dartii u bixiyeen waxaad ogaataan nebigu sala allahu calayhi wasallam maalinkii allah soo saaray wuxuu u dagaalamayey liclaa'i kelimatillaah muslimiintana wuxuu amray diinka allah inay u dagaalamaan maalinkii ay gaaladii ruum ay ku fakertay magaalada madiina inay qabsato sannadii sagaalada hijiriyada nebigu sala allahu calayhi wasallam muslimiinta wuxuu ku booriyey in ay naftoodii iyo maalkooda jihaadka geliyaan magaalada madiina waxaa ka baxay soddon kun oo mujaahidiina gabdhuhu maalinkaa waxay bixiyeen dahabkoodii cusmaan ibni cafaan radia allaahu canhu wuxuu nebigu u keenay sagaal boqol oo neef oo geela boqol farasa toban kun oo dirham xataa qaala annabiyu sala allahu calayh wasalam maa darra cuhmaana maa camila bacda alyowmi cusmaan maanta alla baa ka raalli noqday ka gadaale wuxuu sameeya ma dhibi doonto wakadaalika abuubakrin radia allaahu canhu wax alla wuxuu haystay buu rasuulka alla u keenay nebigu waa weydiiyey calayhi asalaatu wasalaam wuxuu ku yidhi maa abqad liahlika war ehelkaaga abuubakar oo waxma u soo reebtay faqaala waxauu yidhi radia allaahu canhu abqaytu laaha wa rasuulahu sala allahu calayh wasalam marka gabdhaha muslimaadka ha ogaadaan gabdhihii diintan ka horreeyaga maalkooda iyo naftooda iyo carruurtoodaba diinta ilaahay bay geliyeen beeshan garre ee dhulkan deggan jazaahum allahu khayran rijaalan wa nisaa'an waxaan u soo taagniin iyagoo raggooda ay geel bixinayaan boqolaal geela ay siinayaan mujaahidiinta oy wiilashooda bixinayaan maantana gabdhaha maalkoodii bay bixinayaan jazaahum allaahu khayran ilaahay waxaan u weydiinaynaa qoyskan qoys barakaysan oo diinta alle ku ayida alle inuu ka dhigo waxaad ogaataan marka wixii aad bixinno alle agtiisa wax ku weyn maaha waxaan haysannooo dhan allabaa iska leh annaga iyo nafteenna iyo maalkeenna iyo waxaan haysanno huwa lilaahi casa wajalla laakiin alla wuxuu rabaa inuu nugu darajeeyo uu janno nugu geliyo alla wuxuu yidhi mathalu aladiina yunfiquuna amwaalahum fii sabiili illaahi kuwa jihaadka wax ku bixinayo kelimatu fii sabiili illaah idaa udliqa fi lqur'aani waasunna tacni aljihaad kuwa jihaadka maalkooda ku bixinayay waxay la mid tahay xabbad badara oo dhulka la geliya oo toddoba sabuul soo saartay bal wallaahu yudaacifu liman yashaa wallaahu waasicun caliim markaad ogaada maalka aan bixinayno oo diinka ilaahay gelinayno annagaa alla nagu sharfayaa dalkayagaa ku xoroobayo gaalaa ku dulloobayso gaalada laftigoodu maalkooday bixinayaan waxayna u bixinayaan diinta ilaahay inay ay ku baabi'iyaan waxa diyaarado wareegaayo waxa gaal maalka bixinaayo kulli waxay la dagaalamayaan allah subxaanahu wa tacaala alla wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala ina aladiina kafaruu yunfiquuna amwaalahum liyasudduu can sabiili illah fasayunfiquunaha huma takuunu calayhim xasra huma yuglabuun waaladiina kafaruu ilaa jahannama yuxsharuun alla wuxuu yidhi kuwa gaaloobay oy ameerika ugu horrayso maalkooday bixinayaan maxay u bixinayaan liyasudduu can sabiili illah allah inaan dhulka lagu caabudin kelmadda tawxiidka inay kor noqon annagana maalkayga waxaan u bixinaynaa allah kelmaddiisa inay kor noqoto hadda sida muuqato ameerika iyo waxay hoggaaminaysay waa sii jabayaan muslimiintuna waa sii guulaysanaysaa labaatan sano ayuu ku jiray ameerika bilaadul afghanistaan isagoo raba nuurka ilaahay idin u damiyo maalinkaa waxaa hoggaaminaya nin buush la yidhaahdo calayhi lacnatullah wa calayhi maa yastaxiqu min allah wuxuu yidhi waa baabi'inaya afghanistaan oo dhan islaamkana waan baabi'inaya waxaa hadlay mu'miniinta maalinkaas ninkii amiirka u ahaa mulla cumar wuxuu yidhi buush wuxuu noo ballanqaaday inuuna baabi'inayo allahna wuxuu noo ballanqaaday inuu noo gargaarayo labada ballan waa la arki doonaa labaatan sano markay dhammaatay ballanta allaa xaqiiq noqotay ameerikana waa jabtay tawxiidkana kor buu noqday annaga haddaan soomaali nahay waddankeenna aan deggannahay waa la dagaalamaynaa gaalada tawxiidkaan u dagaalamaynaa naf iyo maal baan gelinaynaa gabdhaha muslimaadka intaa inka badan inay ka bixiyaan baa la rabaa oo diinka ilaahay loo dagaalamo waxaad ogaan doontaan idinka oo xor ah oo sharaf leh oo meel walba raayada tawxiidka laga taagay baad arki doontaan waa in dadaalka la wadaa waa in jihaadka ilmaha loo diraa waa in ragga loo diraa waa dhammaantay waa inaan baxnaa dagaalkii beder markii uu dhacay gabdhaha muslimaadka waxay la socdeen in ay dagaalkii uxud iyo dagaalkii maxay ahayd xunayn kulligood gabdhaha mu'minaadka jihaadka waxay u raacayeen dhaawac inay daaweeyaan inay muslimiinta garab siiyaan mowqifkaa inaad joogsataan ayaa laydinka rabaa allena subxaanahu wa tacaala diintiisa alle isagaa u gargaarayo qul liladiina kafaruu satuqlabuuna wa tuxsharuuna ilaa jahannam alle wuxuu yidhi waxaa ku tidhahdaa kuwa gaaloobay waana laydinka adkaan doonaa adduunka jahannamana waa laydinku ururin doonaa allah idin sharfo aad baan ugu faraxnay hawshaad qabateen cilmiga aad soo bandhigteen maalka aad bixiseen ari tiro badan busku tiro badan caagagii mujaahidiinta intaba waxa weeyaan wax kastoon alle dartii u bixinno allah naga abaalsiin doono jihaadkaan wadaynaa xataa takuuna kelimatullaahi hiya alculyaa wa kelimata aladiina kafaruu suflaa waan dagaalamaynaa nafteennaan bixinaynaa maalkeennaan bixinaynaa intii allah kelmaddiisa kor ka noqonayso waxaadna aad ku bishaaraysataan rasuulka ilaahayna noo ballanqaaday raayadan tawxiidka caasimadda talyaaniga rooma in laga taagi doono weli arrinkaasi arrin soo socdo waaye jihaadka waa in la wadaa waa inaan la caajisin allah diintiisa waa u gargaarayaa aladiina aamanuu yuqaatiluuna fii sabiili illah waaladiina kafaruu yuqaatiluuna fii sabiili ataaquut faqaatiluu wliyaaha ashaytaan inna kayda shaytaani kaana daciifa allah baana amray inaan amarkiisa qaadanno jihaadkaan sii wadayna gabdhaha muslimaadka dadaalka ha badiyaano akhiiran waxaan kaga baxayaa markaskan oo ah markas khadiijat bintu quwaylida radia allaahu canha gabdhaha soo wax ku bartay cilmiga ay soo bandhigeen cardiga ay sameeyeen aad iyo aad baan ugu faraxnay waxay muujiyeen sharafkii islaamkaay muujiyeen maalkoodiina waa bixiyeen cilmigoodiina waa muujiyeen allah idin ciseeye adduun iyo aakhiro beledkeenna beled barakaysan allah ka dhigo allah subxaanahu wa tacaala annagana waa idin garab taagannahay jihaadkaasaan wadaynaa waxaadna ku bishaaraysataan diinta alleh inay guulaysanayso gaalana ay jabtay ay sii dhaqaaqayso والله أعلم qaar ka mid ah haweenka deegaanka burgod ayaa ka warbixiyey hadiidaha ay mujaahidiinta ugu talagaleen ee goobta yaalay bismillaah alxamdulilaah ana oo gabdhowrka bardaayo markaas khadiija binti khuweylad radiallaahu canhaa oo ka tirsan deegaanka burgod may bageeg inta ku wareejinay hadiyad oo kala duwan oo qaali ah sida aagayaasha saawanayaasha oo walaaliya mujaahidiinta unanka tiragelnay buskudka iyo xoolo nool oo insha allaahu tacaala walaaliyaalka intiinu noo deersi unanka tiragelnay oo furmoka jilba hurun oo una garab shoocana hoolo nool oo eri ah mayba ku wareejiyahayne walaalkana ama ugaaskana calimaqana noolagadoon ugaas mayba noo deersiyaase wilaaya mujaahidiinta oo ka garab hiran oo ruugan furunto xora ayaa noo deersiyaas gifro may baandaree oo walaayaadka kala nool intii oo mujaahidiinta garab istaagaan oo xoolo nool iyo hadiyad kala duwan iyo ku wareejiyaan oo un diinta islaamkuna koran qaadna gaalada diintiya koran qaadahayd iyo dulli iyo rafaadka noola oo cadaabna an dambeeya kunoon inti cizi iyo sharaf kunoolan walaalayaa mujaahidiinta garab istaagna farintas aan daree gibro muslimaadka eh oo ku nool walaayaadka bismillaah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anoo magacayga ah fartuun cabdiraxmaan isxaaq oo ka mid ah gabdhaha ka ku barta markaska khadiija binti khuweylad oona joogto deegaanka burgod waxaa maanta halkan ugu wareejinaynaa ugaaskeena calimaqane xoolo nool caagada haaran iyo buskud iyo weliba agabyo kale waxaan leenahay ugaas naga guddoon naga gaarsii walaalaheena ku jilbi xiran ee sufuufta cadowga gaar ahaan waxaan fariin u dirayaa gabdhaha dhammaan ku sugan wilaayaadka waxaan leeyahay juhdi ayaad bixinaysaan walaalaheena mujaahidiinta ayaad garab taagan tihiin sii siyaadiya ayaa idin leeyahay annagana waan siyaadin doonaa inshaa allah waxaan halkan ugu mahadcelinayaa martida iyo macallimiintii maanta juhdiga noo soo bixisay ayaguna way ku mahadsan yihiin waxaan halkan ugu mahadcelinayaa bahda andulus iyo dhammaan meel kasta ay joogaan waxaan halkan ugu mahadcelinayaa maktabka dacwada wilaayada baay waxaan kaloo halkan ugu mahadcelinayaa waaligayna sheekh xamsa abujacfar xafidahullaah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismillaah alxamdulilaah magacay fartuun xuseno xuseen waaye waxaa dhoognay waxaa waxska baranay gabdhaha markaska khadiija bintu quweyd ayaa waxska baranay deegaanka burgod waxaa meesha ku wareeshiyaalnay hadiyadan oo kala duwan waxaa uu talakalna walaalaheena mujaahidiin oo safuufta horodhooyin oo cadowga la dagaalamaa leyn har iyo habeen sida caag saabano sida ari iyo buskud waxaa ka wareeshanay ugaaskan ugaas alamaqana ii guddoon ayaa ku lahay ugaas meeshan wax nugu teersa walaalaheena mujaahidiin safuufka hore dhoogin waxaa kale meeshtan oo fari oo uu mahadnagay waaligeena sheekh xamsa abujacfar xafidahullaah waxaa kale meeshtan suu mahadnagay waaliga burgod waxaa kale meeshtan suu mahadnagay maktabu dacwa waxaa gabdhaha walaayaalka islaamka oo kala duwan dhooyin waxaa soo diray fariin ay in naf iyo maal iyo la istaagin wiilasha mujaahidiina oo safafka hore dhoogin gaalada ayadib waa iskarabsiyaa leeyin meel walba ayaasaa ka duulaa leeyin annakan waxaa rabnay gabdhaha iyo wiilasha hooyooyinka aabbooyinka guryaasha dhooyin waxaa rabnay in wiilasha mujaahidiina karab unsiinay naf iyo maal una ka bixinay insha allah biidnillaahi alkariim qaar ka mid ah bulshada deegaanka burgod ayaa iyaguna soo dhoweeyey in dumarka deegaankooda ay mujaahidiinta ku wareejiyaan hadiidahaas qiimaha badan alxamdu lilaah wthanaa-u lilaah wsalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacdahu assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qarawey waa salaamanihin boqoltamiyo afartan eeg salaamanihin maana xafladda tan ininka dhacta oo gabdhaha walaalyaalkan oo reer burgodo gaar ahaan reer kara oo dhigeen aad iyo aad ba u faraxsagna farxad oo waxaa nasalkoob karna ayaa ka faraxsagna maasha allah khayr badan allah siiy ajirkoodan ilaahay subxaanahu wa tacaala ha u labalaabo ilaahay subxaanahu wa tacaala in sidasaba mujaahidiinta la caawiyaay oo karab weyn la siiyaay dadaal dheeraad in laka bixiyaay oo la iskarabteegaay biyaha la siiyaay ilaahay subxaanahu wa tacaala dadaas eed ayaa u ammaana oo dadaalkaasi bixiyin marka gabdhaha waa dadaaleen kulleyba waa ogtihiin soomaalida waxaa istiraa meel weyn laka kooraa diba waanada saaq waa istiraa ilaa cabaarayaa laka shiraa gabdhaha cabaara bi arrintan dhigeen xilli barwaaqay way ogtihiin keel badana sibiyeen maasha allah khayr badan allah siiy dadaal dheeraadaa sameeyeen gabdhaha aad baa diintu jecel yihiin oo reer burgodo kolleybe xillikii ciidaha markii la tiiraay tartami diinadaas dhigin aad iyo aad baa isu dadaalin magaalada hataa labay sal u qiibiyaa tawakal iyo tawfiiqaa sal u qiibiyaa wasalka tartanaa diinna gabdhaha kun gabdha aad diin u jecel waaye magaalada magaalo maasha allah oo diin aad u jecel waaye kolleybe dadkan oo deegaankan dekan mujaahidiinta aada u jecel yihiin aad aadaas u karaameeyin hadda koraa waxaa layiri shiikh oo kitaabs akhriyay ayaa nabaga dhibaatadiis hoogaa ka sheekay koo wasaabooda ka ra'ay waxaa yiri waryaa nabaga intaas dhibay lakeeyaa waa fiirsi jirtay dharbaajme qubac shiikhki marka kare sidiisa meel diinsalka sheeqay eedaa u jecel yahay eedaana isu karaameeya lankii dharbaanyo baaba inaga islaha qaryib marka meel hadda gabdhahan sida ka naqdeen oo duruusta sida bixiyeen oo intaa cashare ay bixiyeen wiilisha wahabaan masmalay karteen waay marka min baaba lowlaa waay hablagan waa arishaysin reer burgodo wixii meesha dhigaal lahayn waa arishaysin walaalkeena shiikh ayaa waxaa yiri ilaa intay gaalada raactiyey gawaarada kakereesa oo mintaa kulli waa ridde waan yiri ninka hadlaayin deda waa karan haloo sheegay marka gabdhaha reer burgodo wixii dhaceen haloo sheegay ummadaha kale haloo sheegay soomaalida kale hal u sheeq allahu akbar gabdhagan reer burgodo kartuufi qur-aan waa arishaysin wixii dhigaal lahayn kulli waxaa diyaar u yihiin in mu'allaf ay naqdin kutubo iyo qorin ayaa diyaar u yihiin may wahabaan hamigooda ma yiri hama caaliha ayaa hayin dadaalka sidiis waxaa layiri wax kaa dheereeyeen usaa ku dhugayaa erid kastoo kaa hirneedin wusfuraa layiri dadaalka aljiddu yudni kullu amrin shaasicin waljiddu yaftaxu kullu baabin muqlaqin marka dadaal wax kastoo baciid ee fog haddii idi samaysaay wixii wasaa dhugaadin cirid kastoo kaa hirina dadaal usfuraa maasha allah hablagan waa dadaaleen ilaahi ha barakeeye quulo maasha allah wal yere shayaadiin bilaayi baa iska shirtaa maasha allah hal yar hablah marka diinta islaamka sideedaba dadkaan eedaas u dadaaleen maasha allah waa dad ammaanan sayidina cali ay radaynaa qismata aljabbaari fiina lanaa cilmun walilacdaa'i maal fa ina almaala yafnaa can qariibin wa ina alcilma yabqaa laa yazaal sayidina cali waxaa yidhi allah subxaanahu wa tacaala oo qismadiis oo wax qiibiye oo waxaa waan oo si wax u qiibiye qismidaas ayaa ka raala naqriye qismida maxaa waaye lanaa cilmun walilacdaa'i maal oo una cilmunu siiye haddii muslimiin u nahay oo gaaladan hoole siiye oo dada acdaaka iyo juhalada ee hoole siiye allah saas waxaa u qiibiya ayaa ka raala naqniyir fa ina almaala yafnaa can qariib liyir maal waqti dhug ayaa si zuulaa wa ina alcilma cilmin yabqaa laa yazaal cilmu waxaa waan usbaaq ahaadaa qofkaa qabrigiisa la kalaa weligeednama zuulo maasha allah gabdhaha maana xafladda meesha ka dhigeen oo reer kale gaar ahaan reer burgood aad iyo aad baa uu faraxsagnaha gabdhaha kale muslimiinna ay insha allahu tacaala ayna ha ka daysadeen barnaamijkan oo maana meesha magaalada burgoda ka dhaca insha allahu tacaala hadna waa arshaysin maana xafladan xaaladeeda kullim insha allahu tacaala idaacaddan eed hal uu teey eed hal uu shubo si gabdhaha kale muslimiin u daysadin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ilaahay yaa maxad iska leh waxaanu muuqdo farax aad iyo aad u ajiib u leh oo dhegaan gabdhaha muslimiin ah gaar ahaan reer burgod ilaahay yaa maxad iska leh waxaanu siiyeen lama qiibood oo cajiib ay hadiyid oo uu tala kaleen islaamka mujaahidiina ay oo furunu dhoogiin in i ka garab astaagiin iyo u dhiibeenaanu muuqataa nool ena iyo i wax alaab kale la cuno ayaa hortaanu muuqato waxaa kaloonu siiyeen aad iyo aad uu faraxna oo magaalati degannahaynu guulnunusu hooyaan oo guul diimeed ay insha allaahu biadlaalkariim waa ka faraxsannahaa insha allaahu biadlaalkariim gabdhaha ayagoo tartan heeyiin weliba iyagoo un hateerin wakhtigii nuukaabada gabdhahii safaa ka shariin kuwii wax baradeen waxaasuu maxad elinaay ilaahay edngis maclimiintii juhdi iyo dadaalka behiyeen wasuu maxad elinaa walaayada islaamka oo juhdigan keenay eesuu maxad elinaa insha allaahu biadlaalkariim waxaa maxad u sugan ilaahay edngis unugoo hogaame komeda wakhtigeed un ha umaanee juhdigan ilaahaysanu teersiiyey tartankan diimeed ilaahaysanu teersiiyey alxamdulilaahi rabbialcaalamiin oo hoolgaanii un haysanay mujaahid un u dhiibisheenoo jihaad fii sabiililah un ku dhiibisheenaay ilaahaysanu teersiiyey maxad iska leh alxamdulilaah ayaan leenahaa waxaa ka noolnahay burgod gabdhaha burgod aad iyo aada magaalada degan yihiin burgod laleeyahay nuur sabu hooyaan nuur diimadaasnu hooyaan insha allahu ilaahay edanges walaayada ilaahay edanges walaayada girgaarkeed oon hadda garab uun ka heysanaay waxaa ah wadanga abaaru kuleelaa shara annagan had burgod un degnaa wargaan bii makashirin biini dhab muu qabna insha allahu girgaaraan nulseey degmada buulufalaay muxaafadadii degan ilaahay edanges degmadaani ilaahay ililaaga girgaara nuu siise biidhamuuqamna dhibaata maheenna walaayadan ilaahay ililaaga guul allah siiyo gaalad allah jibiyo ilaahay gaalad ha jibiyo waddanka islaamka allah ka bixiyo daaral kufri allah u naqo waxaasaa ka gabagabaya kalaamatee intanaysaa ka gabagabaya insha allahu biidnihi alkariim maasha allah xaflad aad iyo aad u qiimo leh oo hamigeena kicisay oo muraalkeena aad u dhistayaa ka qayb kalnamaan oo ka dhactay deegaanka burgod runtii gabdhaha muslimaadka waxaa muujiyaan wax dareengaan sikiciyana muujiyaan haddii ahaa laheed dhanka bandhigga diinta islaamka haddii ahaa laheed hadiyaadka iyo wareeshiyaan runtii gabdhaha dareenkan aeday u muujiyeen maasha allah way maxadsan yihiin aeday ku maxadsan yihin gabdhaha maasha allah bal ka warran maanta shacuurka suu ahaa maasha allah dadweynaha iyo haddii ahaa laheen rijaalan iyo nisaa'an ama shuyuukhan wa shabaaban dareenkooda aad buu u kacsanaa runtii laga bilaabo wakhtiga oo saddex saac ama afar saac laga bilaabo ilaa toban iyo kow saa bara hadda masii maraynaa looma kala kicin meesha weli waa lasa fadhiyaa xafladda maasha allah si fiican bay u dhacday dareenkooda aad buu u kacnay dadka maasha allah way soo dhaweynayaan aad bay soo dhaweynayaan haweenka waxaan u jeedinayaa dardaarta oo ah dardaartii ilaahay subxaanahu watacaala ujeedi unbaan ujeedinayaa kulley insha allahu tacaala ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay mathalu aladiina yunfiquuna amwaalahum fii sabiili illaahi maasha allah ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ugu bedelayaa ilaa dhowr boqoloo lablaba ilahay suu bedela subxaanahu watacaala haddana waxaas u dardaarana in ay ziyaadiyeen barnaamijka noocaana inay ziyaadiyaan baan u dardaarmayaa oo hadiyaadka badan macnaha xafladdan tanka xigto inay hadiyaadka soo badiyaan geel ay kusoo daraan lo ay kusoo daraan lacag badan ay kusoo daraan sida maanta ay u keeneen si ka ziyaadsan ay u keeneen baan u dardaarmayaa gabdhaha dadkii munaasabadaas ka hadlay waxaa ka mid ahaa mid ka mid ah waxgaradka wilaayada islaamiga ah ee baay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalayaal una oo maana aada u faraxsan yaa ilaahayna kulmiye kulungaana kulun kheyr qabaay waaye haddii tahay culummadii mujaahidiinna haddii tahay culummadii tuufi qur-aan una ooska hadalnaay afkii tuufi qur-aan uska hadalnaay unooska hadalnay afkii ugaasyada waxaan leenahay wax wanaagsan oo khayr badan iyo maana la suubiy intaasna waxaa ilaahays u tuuqnay oo ilaahayna kordhiyaa iska codsanay tan labaad waxyaabaha maana inaka dhaceen deegaanka burgodo waa wax aad iyo aad oo alxamdulilaahi uu faraxsannahay waaye haddii tahay haweenkii islaamaadka haddii tahay culammadii deegaanka haddii tahay odayaasha ganacsatada wax weliba waxaa leenahay deegaanka burgod ilaahay ha barakeeyo leenahay marka koowaad maana alxamdulilaah sharaf weynaanu tahay magaca beesha karree waxaaasaa ka dhuweyseen haddii aad bixiseen xoolihii mujaahidiin aad u wareejiseen oo aanis ii wareejiseen xoolihii waadoo kala wareega ilaahay idingas insha allah haddii tahay xoolihii noole noolka yihiin haddii tahay manaafiicdii kale haddii tahay haddii alaabtii kale tahay adoo kale wareega saasaana so ogaatiin tan labaad walaayada buulafallaay iyo deegaaneed ee walaayada baay waxaase u mahad celinaay barnaamijkan horumarinai oo maana ilaahay kheyrkaas waajifiy wax badan iyo salka dadaala juudi badanna laka bixi waxaa awooddaas iska leh ilaahay baan leh tan labaad waxaa dadaalkaas leh amiirkayna guud abuucweyda iyo dadaalka deegaankan iyo wax badan usqaqabaday ee sharta haddana usi ilaahay mahadiis waana usiis u mahadinaay marka labaad walaayada baay amiirkeed abujacfar iyo makaatiibtiisa waxaan leenahay barnaamijka adamaana suubiseen iyo deegaanka aad ka qabateen walaayada baay aad ka suubiseen gacan furanaysaa ka dhuwaanahay qalbi furanaysaa ka dhuwaanahay intaasaana warkiisaa ka koobay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa hagaag guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka oo aad ku soo dhagaysateen qodobo aad u xiiso badan caawa naga intaas intii uu barnaamijku socday waxaa igala qaybgalay qaar ka mid ah wariyaasha idaacadda islaamiga ah ee alandulus allah subxaanahu watacaala ayaa ku mahadsan noo suurtogeliyey in barnaamijkan aan idiin soo gudbinno idinkuna aad si sar ku dhegaysataan inta aan barnaamij mid kan la mid ah dib mar kale ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaasiyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi وبركاته بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى